mahmaahyadii cutubka labaatan iyo saddexaad markaad u fadhiisatid inaad taliye wax la cuntid aad uga fiirso waxa hortaada yaal oo mindi cunaha iska saar haddaad tahay nin hunguri weyn cuntadiisa macaan ha damcin waayo waa cunto khiyaaneed ha isku daalin si aad taajir ku noqotid oo xigmaddaadana ka joogso ma waxaad indhaha ku dayaysaa wax aan jirin waayo hubaal maalku wuxuu yeeshaa baalal sida gorgorsamada u duula oo kale kan isha sharka leh kibistiisa ha cunin cuntadiisa macaanna ha damcin waayo isagu waxa weeye siduu qalbiga kaga fikero wuxuu kugu leeyahay cun oo cab laakiinse qalbigiisu kulama jiro wixii aad cuntay waad soo mantagin doontaa oo erayadaadii macaanaana way kaalumi doonaan nacas waxba ha kula hadlin waayo isagu xigmadda hadalkaaga wuu quursan doonaa soohdintii hore ha durkin beeraha agoommadana ha dhex gelin waayo bixiyahoodu waa xoog badan yahay oo isaga ayaa dacwaddooda kugu qaadi doona qalbigaaga edbinta u jeedi oo dhagahana erayada aqoonta ilmaha edbin ha u diidin waayo haddaad isaga ul ku garaacdid ma dhiman doono ul baad isaga ku garaaci doontaa oo naftiisaad shii'ool ka samata bixin doontaa wiilkaygiyow haddii qalbigaagu aqli leeyahay qalbigayguna wuu farxi doonaa haah oo xataa uurkaygu wuu raynrayn doonaa markay bushimahaagu wax quman ku hadlaan qalbigaagu yaannu dembilayaal ka hinaasin laakiinse maalinta oo dhan rabbiga ka cabso waayo hubaal waxaa jira abaalgud oo rajadaaduna kaama go'i doonto wiilkaygiiyow imaqal oo aqli yeelo oo qalbigaagana jidka ku toosi ha dhex joogin qamricabyada iyo kuwa hunguri weynaanta hilibka u cuna waayo kii saqraan ah iyo kii hunguri weynuba way cayroobi doonaan oo luulona nin calal bay u xidri doontaa dhegayso aabbahaagii ku dhalay oo hooyadaana ha quursan markay gabowdo runta soo iibso oo ha sii iibin oo weliba waxaad ku sii darsataa xigmadda iyo edbinta iyo waxgarashada kii xaq ah aabbihiis aad buu farxi doonaa oo kii ilmo aqli leh dhalaana farxad buu ka heli doonaa aabbaha iyo hooyadaaba ha farxeen oo tii ku dhashayna ha rayrayso wiilkaygiiyow qalbigaaga isii oo indhahaaguna jidadkayga ha dhowreen waayo dhillo waa booraan dheer oo naag qalaadna waa god cidhiiri ah sida tuug oo kale ayay u gabbataa oo waxay dadka ku dhex badisaa qaayinnada bal yaa hoog leh oo yaa caloolxumo leh oo yaa muramo leh oo yaa calaacal badan leh oo yaa u dhaawacan sababla'aan oo yaa indho casaan ah leh waa kuwa wakhti dheer ku raaga qamriga waana kuwa u taga inay doondoontaan qamri laysku daray ha fiidhin qamrigu markuu casaado markuu koobka ka dhex dhalaalo iyo markuu si wanaagsan u shubmayoba ugu dambaysta wuxuu wax u qaniinaa sida abeesada oo sida jilbiskana wax buu u qaniinaa indhahaagu waxay arki doonaan naago qalaad oo qalbigaaguna wuxuu ku hadli doonaa waxyaalo qalloocan oo waxaad ahaan doontaa sida kan badda dhexdeeda jiifsada ama sida ka daqalka dhaladiisa sare seexda waxaad odhan doontaa wax bay igu dhifteen laakiin waxba ima yeelin way igaraaceen iskamana aanan garan bal goormaan toosi doonaa weli mar kaleaan doonan doonaa